أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsanna khayaarta hawada naga dhegaysanaysaayee kuu soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a ciidamo ka tirsan kufaarta xabashida etoobiya oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax maanta ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada waajid ee wilaayada bakool faahfaahin ku aadan howlgalkaasi ayaad maqli doontaan maleeshiyada liyu booliska oo maanta dad shacab ah ku laayay deegaan ka tirsan gobolka shabeelle ee dhulka soomaali galbeed wilaayada islaamiga baay oo dah furtay machad lagu baranayo culuumta shareecada kadib xaflad ballaaran oo lagu qabtay deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhaba mas-uuliyiin culimo salaadiin waalidiin iyo qaybaha bulshada oo ka qayb galay munaasabadda faafreebka ayaad caawa ku dhegaysan doontaan mas-uul ka tirsan maamulka ashaadala dirirka somalilan oo sheegay inay wax yar u jiraan aqoonsi ay ka helaan dowladda saliibiyadda maraykanka maleeshiya oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya oo darawal mootobajaaj ku dilay magaalada muqdisho qodobadaas ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan walaalaha bashiir muxiidiin iyo nuur cali warsame ayaa barnaamijka igala qayb galaya xarumaha landalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay ayaad naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaannu gudagali doonaa aan ku bilowno xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud markaa mareegaha islaamiga oo aad caawa kaga bogan doontaan qodobo kala duwan oo xiiso badan aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xubinta hadalhaynta iyo guud markaa midhigaha islaamiga ah qodobka ugu horreeya oo aynu kusoo qaadan doono waxa uu yahay maleeshaadka liyu booliska oo dad shacab ah ku laayay degmada dhanaan waa halkudhiga warbixin lagu qoray shabakada wararka soomaali meemo warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan maleeshaadka dabadhilafka ah ee liyu booliska ayaa maanta dad shacab ah ku laayay degmada dhanaan ee gobolka shabeelle ee deegaanka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabshida etoobiya warar horudhaca ayaa sheegaya in hal qof oo ahayd gabar umul ah ay ku geeriyootay saddex qof oo kalena ay ku dhaawacmeen rasaas ay si cadowtinmo ah u fureen maleeshaadka liyu booliska ee maamulka maqaarsaarka ee xabashadu ay ka samaysatay soomaali galbeed shacab gadoodsan ayaa lagu soo waramayaa in maanta ay isugu soo baxeen tuulada shiniile iyo degmada dhanaan kuwaasoo si weyn uga horyimid tacdiyada foosha xun ee maamulka dabadhilafka ee mustafa cagjar iyo maleeshiyaadkiisa ay ka wadaan deegaanadaasi xaaladda degmada dhanaan ayaa si weyn u cakiran waxaanay wararku tibaaxayaan in maleeshiyaad fara badan lagu daadgureeyey halkaasi kuwaasoo rasaas noolnool u adeegsanaya shacabka masaakiinta ah ee deegaankaasi ku dhaqan muuqaallo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay sida arxandarada ah ee maleeshaadka liyo boolisku ay rasaasta ula dhacayaan dadka shacabka ah iyadoo muuqaalada qaarna laga dheehan karo dadka ay waxyeeladu soo gaartay oo dhiigu ka qulqulayo maamulka dabadhilafka ah ee mustafa cagjar ayaa ku caanbaxay xasuuqa dadka shacabka ah isagoo haatan maamula maleeshaadka liyo booliska ee xabashadu u soo carbisay laynta dadka muslimiinta ah ee soomaali galbeed warbixintii webka soomaali meemo ayay taasi ahayd markana mas-uul ka tirsan maamulka shaalidirarka ciro oo sheegay inay waxyar u jiraan inay aqoonsi ka helaan maraykanka waa warbixin lagu qoray websayteka islaamiga ah ee caalamada madaxda iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka shaalidirarka ee somalilan ayaa si joogta ah u sheegaya inuu soo dhowaaday xilligay maraykanka ka heli lahaayeen in loo aqoonsado dal madax bannaan wasiirka waxay ugu yeeraan arrimaha dibadda ee maamulka ridada somalilan murtadka lagu magacaabo cabdiraxmaan aadan bakaal ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in soddon sano oo uu maamulkiisu raadinayay aqoonsi caalami ah oo ay ka helaan dowladaha uu hadda u muuqanayo ififaalahaasi murtadkan ayaa maruu arrimahaasi ka hadlayay yidhi socod dheer ayaynu soo galnay laakiin hadda iftiinkii ictiraafka ayaa inoo muuqda in yar ayaynu u jirnaa wakhti yar ayuu qaadanayaa waan ogahay dareenkayguna wuxuu ii sheegayaa inaan aaminsanahay inuu muddo dhow imaanayo hadalka wasiirka waxay ugu yeeraan wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka fadhigiisu yahay hargeysa ayaa ku soo beegmaya xili xubno ka tirsan garabka saliibiga trump ay ka dhawaajiyeen suurtagalnimada in maraykanku aqoonsi siin doono maamulka ridada somalilan waxay sidoo kale tani kusoo beegmaysaa xili maanta madaxa maamulka ridada somalilan murtad cabdiraxmaan ciro oo ka hadlayay hargeysa uu sheegay in maanta ay haystaan meel ay dejiyaan ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha maraykanka xili uu xarag jarayay hoteel laga dhisay magaaladaasi maanta haddii ay inoo yimaadaan ra-iisul wasaaraha etoobiya madaxweynaha imaaraadka ama madaxweynaha maraykanku meel aynu dejinno waynu haynaa ayuu yidhi murtad cabdiraxmaan ciro haddaynu halkaa uga gudubno warbixintii websayteka islaamiga caalamada markana telegramka reediyowga islaamiga alfurqaan ayaa waxaa lagu qoray ciidamada dowladda oo darawal mootobajaaj ku dilay muqdisho saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ka dhacay dilay askar ka tirsan kooxda ridada ay u geysteen wiil dhallinyaro ah oo ka shaqaysan jiray mootobajaaj dilka waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada holwadaag ee magaalada muqdisho waxaana wiilka dhallinyarada ah ee la dilay lagu magacaabi jiray bashiir cabdirabbi galool askarta ayaa waxay bashiir ku dhufteen dhowr xabadood taasoo keentay in isla goobta uu ku geeriyoodo intaasi kadib maleeshaadkii dilka geystay ayaa isaga baxsaday goobta iyadoo aan ilaahi hadda la ogeyn sababta rasmiga ah oo ay u dileen wiilka dhallinyarada ah warbixintii lagu qoray telegramka reediyowga islaamiga alfurqaan ayay taasi ahayd ugu dambeyntii beejka telegramka ee faafreebro ayaa waxaa lagu qoray howlgalladii ugu dambeeyey oo ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaano dhacaa dhulka cadowga uu ku sugan yahay faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax xalay lala beegsaday guriga degmada berdaale uu ka degan yahay taliyaha maleeshiyaadka ridada daraawiishta koonfur galbeed ee degmadaasi murtadka lagu magacaabo xasan keeraad inkasta uu murtadka badbaaday balse waxaa ku dhaawacmay saddex ka mid a ilaaladiisa sidoo kale waxaa faahfaahin laga helayaa qarax maanta ka dhacay degmada waajid oo dhacda gobolka bakool waxaana qaraxaasi lala beegsaday ciidamada kirishtanka etoobiya goobay kaga sugnaayeen halkaasi saddex askari oo etoobiyaana ayaa la sheegay in qaraxa ay ku bakhtiyeen halka ay ku dhaawacmeen afar kale sidoo kale waxaa qaraxaasi ku basbeelay oo ku gubtay gaari uuraal ah xubinta dalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markanaan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si walkiisa inooga sii amaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba
يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يكتب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرحي عزا وفخرا واكسري قيد الترى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna wilaayada bay dhowaan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu furayey macadka umulqura oo ka mid noqonaya macaahidda hoostaga maktabka dacwada kaasi oo ay wax ku baran doonaan qaybaha bulshada ee ku dhaqan deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhaba xafladii furitaanka macadka waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay culimo salaadiin iyo qaybaha bulshada haddaba walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa ka qayb galay xafladdaasi tebintan ayuuna inooga soo diyaariyey bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal waxa aan joognaa xaflad lagu furayo macadka umul quraa ee deegaanka idaale hosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay xafladdan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka wilaayada islaamiga ee baay culimo salaadiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaa macadkan loogu talagalay in gabdhaha muslimaadka ee deegaanka idaale ay ku bartaan culumta shareecada iyo sidoo kale xirfadaha noocyadooda kala duwan haddaba waxaa si toosa u bilaabanaya xafladda tabin gaar ayaan ku samayn doonnaa insha allahu tacaala qaabka ay u socoto xafladda waa hagaag ugu horeyn waxaa loo yeeray maamulaha macadka umul qura ee deegaanka iidaale si uu halkan ugu soo bandhigo culumta kala duwan ee lagu baranayo halkan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wsala allaahuma calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalem wabacd alxamdu lilah walaalayaal ilaahay ka mahadiyaan tabaaraka watacaala jala jalaaluhu nicmadan qaaligaan ingali hanu waafaji inibna ha ku qiib galna xafladan qaaliga allahaas yaa iidanka mahadiyaana bacda xamdulilaahi tabaaraka watacaala maing mahadiyaana dhammaan marti sharafta kala duwan oo mas-uuliyiintan ka horeeyaan culmmada iyo noqobada dhammaan maylana baaraka allahu fiikum may kale mahadsanaad ha ku qiibgaalayaalka xafladda baaraka allahu fiikum oo waalidiin iyo ardayna iska jarta intaas kadib walayar ku saabsan macnaha macadka awnageeka xafladiisan fadhiina iyo yara ku sheekoya haddii ilaahay jazaakum allahu khayr si dadkan ogaadan macadka magaashii waa wala aragayha walaalka barada doona siiso akhbaartaas lan ogaada sidaa daraaddeed macadka sida horey bilan sheegay magaashii umulqura lehrameelka baraday culumta sharciga iyo saqaafada islaamka laka barade qaybaha ka koobanyi mahadka amalanka taragali dadka waweyn iyo dadka yaryar lamaduba qaabila mahadka haddii ilaahay baarak allahu fiikum si gaar ahaaneed ardayda dhammaysatay qur-aanka oo qur-aan kariimka xifdiyadii iyo macnaa sigaareen qaabila baaraka allahu fiikum oo lanka talagali tan lamaad gabdhaha waweyn oo farbarka lanka talagalay ama farbar baahan ya qaabila mala bilaanta waweyn haka wedna qaybta saddexaad xifdinta qur-aanka kariimka dadka waweyn dadka waweyn oo fursadda horeyn waaye oo macnaha suurtagal u haytay inay qur-aanka baradana mise xifdiyaan iyo macnaha lanka talagali qaybta afaraad barashada cilmiga shariga iyo agoonto guud iyo macnaha maadka maylarahayse iyo dadku kaafiya iyo lanka talagali qaybta shanaad barashada farsamada gacanta sida macnaha harqaanka iyo cilaansaarka iyo marka yaa kamid a naga doon walaalka barado saas dartee walaal qaybahaas oo dhan owna ha sheegnay oon koraa ka sheegnay oo shanta qaybood ka kooban qayb kasta maylata muqarar in nidaam gaaraylata maadooyinka laka barada doono mahadka may ku mid aha qur-aanka kariimka iyo culuntiisada tafsiirka qaybta lamaad cilmiga xadiidka iyo uluntiisa lakabarada doon qaybta saddexaad cilmiga fiqihiga iyo usuuliisa lakabarada doon qaybta afaraad cilmiga caqiidada lakabarada doon caqiidada iyo lakabarada doona qaybta shanaad siirada iyo taariikhda lakabarada doona qaybta kalena jugraafi iyo culumo lakabarada doona soomaaliga hisaabtana ka jarta saas oo kale mahadka qaybta sharcigama in laga talagalaya sadesana iniisu dareera sadiidaasina iyo macnaa laka talagale nidaamka mahadka may ku mid ahaa ini dhargaara weeldhada doon ardaygana imtixaan oo aqbaliyelna ku qaada doon jadwalka mahadka ka shaqeeyo ama wakhtiga gelin hore iyo gelin dambi hamiin intaba leeyi macnaha gelinka hore may bilowday tumilamasa ilaa tumilamasa ay bara bilowde gelinka hore may kaa kaada doona ilaa lix saac dareere gelinka dambena toddoba saac bilowde tumi kow saya keeki hamiinkiina maylanka taragalayn dadka megelka oo ugu weyn oo xilliyada ma- xilliyada kale fursadii oo yaraatiini lanka faa'iiday sidaa daraaddeed baaraka allahu fiikum maadaama macadka la sheegay niis usubi oo walaayooyinka ama gobollada ama tu- degmooyinka horay mithalshay lanka furna oysan nasiiban helan iniisan ha ku qiib galan oo macadkii laha amira oo walbarashadii iyo sharciga islaamka laha ka dhowaada dhammaan degmada dadka degan iyo nawaahisha dadka hataa ha ku qiib galan iyo dadkana dheega doonan ama dadkiisan deer sii doontan ini la ha ku qiib gala maadkana may diyaaringayaa ini anta hata la sheegay usa dadka ku aqabtiro macnaha usa dadka ku faa'iiday dadka yoo maqsuuday inatugu nagadan tirada hadda lahaay ood la diiwaangeli laba boqol iyo labaatan ardayu diiwaankana furanyi baaraka allahu fiikum intaasaha gebagebeeye
waa hagaag weli waxaa si toosa u soconaya xafladda furitaanka macadka barashada culumta shareecada islaamka umulqura ee deegaanka iidaale taas oo maanta ka dhacaysa isla deegaankan Ee, waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo salaadiin iyo sidoo kale culimaaudiin isaga ka yimid wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya markan waxaan eegi doonaa dowrka culimmada maanta ka soo qayb gashay ee mujaahidiinta ah xafladda lagu furay macadka umulquraa waxaa markan ila jooga sheekhulmujaahid sheekh faad maxamed khalaf ee sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhawow idaacadda islaamka andalus calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waan dhowahay baaraka allah fiik Ee, sheekhana marka hore xafladdan maanta aad goobjooga u tahay ee macadkan lagu furayo shakhsiyadaada waxay kaaga dhigan tahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay xaflat liftitaax macd fii madiinati ee iid ale fii wilaayati bay macadkan sharafka badan ee laga furay lilbanaati lilculuumi alsharciyati waalthaqaafa alislaamiya ee um alquraa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay jazaahu allahu khayran ilaahay ha abaalmariyo ciddi kasta oo ka qayb qaadatay ee gaar ahaan xarakada ilaahay ha barakeeyo juhdigan weyn gabdhaha muslimaadka ah, daryeelka la daryeelayo iyo culumta loo furayo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ilaahay baana ku mahadsan subxana watacaala dhowaanna waxaan goobjoog ahayn oo aan ka qayb galnay ee xaflad lagu furayay mu'asasada annajaax ee bolofulay oo si gaara gabdhaha wilaayada ay ugu furtay maantana waxaan joognaa iidaale oo si gaara gabdhaha umul qura loogu furay ee juhdiga maamulka wilaayada islaamiga ee baay si gaara uu gelinaya dumarka siday kula muuqataa aad iyo aad xaqiiqatan ee, labadii machadba waan joogay waana ka qayb galay ee, kuwo kale oo ka horreeyeyna waan ka qayb galay oo isla wilaayada ah xaqiiqatan guud ahaanba waxbarashada wilaayada baay aad iyo aad bay u sarraysaa hadda waxaa cinaayo gaara la siiyey ee, gabdhaha oo macaahid waxbarasho loo furay gabdhaha muslimaadkana waxaan u dardaarmayaa maadaama saa loogu dadaalay inay waxbarashada laasimaan annagu jihaad baan ku jirnaa gaala iyo murtadiin baan la dagaalamayna gaalo caalami ah baan la dagaalamayna jihaadka isaga ah wuxuu u baahan yahay in cilmi loo helo gabdho muslimaada oo mujaahidiinta garab taagan oo culumta sharciga yaqaano in la helo diintan alla wuxuu ku kor yeelay alxujatu walbayaan wasayfu wassinaan in cilmiga la barto jihaadkana la wado oo gaalada lala dagaalamo gabdhuhu ha ka faa'iidaystaan fursaddan qaaliga ah mujaahidiinta ha garab joogsadaan diinta ilaahay ha bartaan jihaadka caalamiga ee bariga afrika ka socdana kaalinkooda inay ka qaataan waxaana u shuknaynaa allah fadligan weyn uuna siiyey walahu alxamdu fi luulaa walaakhira aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh fu'aad maxamed khalaf ayuu kaasi ahaa oo maanta goobjoog ah xafladda lagu furay macadka umul qura deegaanka iidaale ee hoosega magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee bahi Ee, markan waxaan soo dhoweynayaa sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ah culimmadii goobjoog ahayd xafladda Ee, sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu عليه السلام ورحمة الله وبركاته Ee, sheekhana maanta xafladdan aad ka soo qayb gashay ee lagu furayo macadka umul qura ee deegaanka iidaale iyo waxay kaaga dhigan tahay بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلي أفلد أرقايت معد أم القرى سادكم موقود هرت إلهي فضل شيء مناسبة كأدي يا أو ملاقدي سلادينتي بقول هذا روغان كوي بين روغان بديش روغان وهالي نسو روغ فرحد جيك الفتلها كوبا كورمبا هادن معد كنفتيس مال الولاية السلام كولاية كوسبي ilaahi hanin doorin maadaama daaru shuhadaadna roogno magaalada madiinatulcilm ah aan roogno ciidanka faraxsanay waana boqolkiina boqolaha dhawaan insha allah tan oo kale nin muslimiinta aragtay laka badi ciidanka in aan codsadaana maasha allah ee macadkan sida ka muuqata boorka culumta shareecada iyo xirfadaha kala duwan ayaa lagu baranayaa haddii aad tihiin culimmada ee juhdiga la gelinaya gabdhaha iyo maamulka wilaayada baaya dadaalka u wada ka waran sidee u aragtaan maasha allah duhdigan oo walaaya islaamka iyo hor tartarka diinka je runtii eeyada andidaad walaayada khayrsha allah badi alla aan garab gala walaaya dhammaantoona saasalan laakiin walbarashada culumu sharciya iyo saqaafo dhammaantiyo walaayada horumarsha zaa'idu insha allah koley siin aragteen waan la socotaan wali ilaahay hadda ku damboyn may rajaynaya tan iyo tugsiifa ilaahayna deersiyo diinka ilaahi na gargaarno barasho wal kale danga la leeyma lehe in ilaahay diinsha laka barado oo ilaahay laka raadla geliyo muslimiinta jahal lagu saaro aragtay gabdhaha muslimiinta argayd oo lahaa nool la duugu jari inii aragtay laka hormariyo rasuul sal allahu alay wasalam maarintii oo xudi sulaxi dhihi jira xudaybiya magi hiyal hiirido isu arri oo rijaali kusurmen gabarta ishaarti in la hiirido umusalaami hayd ilaahay nabashii laka adeeci fadaase haa ada bilaabay madag hiirarti markaas allah ka adeeyay lasuu bilaabay ra'yigaas gabdhaha jeedi axsan allahu ilaykum dadkii hanin algaali iyo dadkii garabshoona iyo ra'yigaashaan iyadan ka mahdan runtii haa ugu dambeyn maxaa gabdhaha kula talinaysaa oo ay ka faa'idaystaan macadkan gabdhaha may kala taliyay inaysan daalna gabdhuhu mayina qaalibaas in badan yihiin dhowr bir bacadasho cajisaa galeen cajiskaas in isku ilaaliyaan ilmiga ilaahay walhan dhabooda jari geeg fadhigaas inkooy inay juhdigaas isambiyaasan dadaalano aan cajisne warlamba elqoday aragtay shiid siingowdhoaya abiikudeeri cilmiga sahlin ilaahay kiinfudoo dadaalo kiinfudusaye gabdhaha muslimiinle dadaalo leh wasalo insha allahu tacaala
markan waxaa ila jooga sheekh maxamed xudur oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee andalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا أدى أندلس كدوا جزاكم الله خير بارك الله فيكم maasha allah sheekhana maanta xafladdan aad goobjooga u tahay ee lagu furayo macadka umul qura ee deegaanka iidaale shakhsiyadaada maxay kaaga dhigan tahay إذا كفرحسن إن معهدكاس ku qeyb qaado معهد oo culumta shareecada laka baradayo shareecada ilaahay laka korweelayo sunnada rasuulka caleyhi salaatu wasalaam laka gargaaro inaan ku qeyb qaado iyadan ka faraxsana magaaladan oo xarunta oo degmada baydhabo inaan ha ku qeyb qaado iyadan ka faraxsana jazaakum allahu khayr waan iyadan ka faraxsana inaan ku qeyb qaado maasha allah ee ka waran ee, waxaa wilaayada islaamiga ee bahay dadaalka iyo juhdiga ee gelinaysa xagga waxbarashada si gaara dumarka maadaama culumta shareecada iyo xirfadaha lagu baranayo macadka jazaakum allahu khayr iyadan ka faraxsana inay malaayada islaamiga shareecada koran qaado barashadii koran qaado bulshada walbarashadii ay tayadii koran qaada cilmiga sharciga inay korweelo sidiisan ogsantin cilmiga sharciga shayka shayga qofka ka kormarayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam arre in allah yarfacu bihi hada kitaabi aqwaaman wayadlacu bihi aakhariin arriyo marka ma iidanka faraxsana inay ha ku qeyb qaaday cilmigan sidiisan ogdistin sharcada barashadii qiimaga yeelata lan walbo cilmo lentiiri hataa soo cilmagan kordaan haddii caalima aata dheer ka faraxe jahlagan dhibaatadiisu leemay kamadaha hataa lanka ka safowsanaa haddii la ero jaahil aata dheer ku hanaage mise waana ka safaysanye marka inay walaayada barnaamijkaasan kato iyadan ka faraxsan waana ka gubaabiye in ulmada dadka laku qaaday jahliga laku qaaday cilmaga ilaahay kor lanka qaaday iyadan ka faraxsana waana ka gubaabiye si gaara dumarka maxaad kula talinaysaa mar kale tale in ilaahay diinshay baradaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam eray soo balaanta ku sheekayo idaa sallad khamsaha haddii shantiya tukuto wasaamad shahraha baliyana ramadaankaena soonto waadac zawjaha zawjteena cadiido nabiga caleyhi salaatu wasalaam eray janigalaas arrimoogaas marka maylaka ogaaday midda shareecada ilaahay fahanta iyo waajibaadka lakiilay iyo waxyaalaga koo mamnuucsa markaasi ogaadaas marka ma iidanka gubaabay dumarka balaanta inay ilaahay diinshay baradaan saasaa dhimana ka weeladaan adduunka iyo aakhiradaba aad buu mahadsan yahay sheekhana sheekh maxamed xudur ayuu kaasii ahaa oo maanta ka soo qaybgalay xafladda lagu furayay macadka barashada culumta shareecada islaamka ee umul qura deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee bahay qaybaha dhexe ee tabinteerin gaarka ayaan isla soo gaarnay iyo xafladda maanta ka socota macadka umul qura deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee bahay waa hagaag markan waxaan eegi doonnaa dhinaca salaadiintii ka soo qaybgashay xafladda furitaanka macadka umul qura deegaanka iidaale ee hoosaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee bahay ee markan waxaa ila jooga suldaan cabdiraxmaan xabashow suldaanka beesha garwaale ee wilaayada islaamiga ee baay ee suldaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowo idaacadda islaamiga ee andalus calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa dhowhay Ee, maanta waxaad goobjoog u tahay xafladda lagu furayo macadka umul qura macadka barashada culumta shareecada islaamka ee umul qura deegaanka idaale suldaan maxay kaaga dhigan tahay xafladdan maanta Eh, xaafadada mayanka dheganta geeka haddii ilaahay erantaan agligay garaadka eh in lahanagaw dhahalkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam lahanagaw haweenkii oo lahanoolayaw unagay dad weyn oo nubahato walnana baraw marka eh, kolley farhad weyn aan arage Dan ilaahay bacdallaahi islaamkiyaa ka mahadsan arrinteeda arrin una eedhan dhawaayanu may weelay aad kolley diinkii barasho ika- iyo undagaalamow ka dhagangu ma oyshiye ma aragne inil barado may loola dhakana ma ah marka kolley arrin weyn oo nolol ah yaan arage sidanan aan sheegay in hataa farsamooyinka laka baradaw dadka intuugsadaan oo galantiyo wala ka saaradayan diinshoo baradayan oo eed walaan hataa kooba korome insha allahu yaa farxad weyn ayaan mogot aad buu mahadsan yahay suldaan cabdiraxmaan xabasho ayuu kaasi ahaa markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadame ee maanta ka soo qaybgalay xafladda lagu furay macadka umul qura Ee, suldaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowo idaacadda islaamigala dalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كدو Ee, suldaan maanta waxaad ka soo qayb gashay xafladdan ee, macadka umul qura ee lagu furayo ee deegaanka iidaale wilaayada islaamiga ee bayna ee furayso haddii aad tihiin salaadiinta maxay idinkaga dhigan tahay runtii arran eed iyadoona ka faraxsanno haddii buun aanna may baa salaadiinta sababta ah gebro may buu ahaa aasaaska qoyskuumaana dadka muslimiinta haddiiba qoyska ha ku dhisaman mayba hagaagay maanaha bulshada guud ahaan baa ay hagaagaas haddii qoyskaas hagaag maanaha hooyada gebro hata alla barahay hooyo haddii hooyo nagadan may buu ahaa awlaadyo macallimad ma- macallinka koowaad oo nag oo ha tarbiyayo maanaha runtii arran eed iyadan ka faraxsanno maybu ahaa mayba bogaadiyaane inay dadaalkan meel kasta oo maybu ah wilaayaadka ka tirsan inay lagu suubi laakiin meel badan oo lagu suubi waa goobjoog baan hayn laakiin heerkan ma hayn maana aad iyo aad yali mayba aan kumaasanyin reer reer idaala gaar ahaan wilaayada islaamiga ee baay dadaal iyo juhdi dheer iyo abidi maana ilaahi subxaana wa tacaala mayba aan weydiyaane ilaahay garabsha gala ilaahay hafada
aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa ee, suldaan maxamed xasan bunow suldaanka guud ee beesha hadamo oo maanta ka soo qaybgalay xafladda lagu furay macadka umul qura deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamiga ee baay dhinacii salaadiinta ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan ibraahim isaaq suldaanka guud ee beesha jilble oo maanta ka soo qaybgalay xafladda furitaanka macadka umul qura lilculuuma sharciya wahaqaafa alislaamiya Ee, suldaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowo idaacadda islaamiga andalus
calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaal dhow maasha allah ee, suldaan maanta ee, xafladdan iyo wujuuhdan quruxda badan ee kuu muuqato maxay kaaga dhigan tahay inaad ka soo qayb gasho xafladdan qiimaha badan maasha allah arrintan mayanka dhakantaa arrangeed weyn arrangeed anaynaan ka faraxsanna ilaahay subxaana wa tacaala usuu qadari fadaj iyana ka ahaatay ka nagatay hadda ilaahay aan anayna ha og iibgeliyey ilaahay ha qadari arrintan may baa inka dhakantaa arran waaba hadda xasuusta unku tarma doonna taarikhda insha allahu tacaala maasha allah ee, macadkan umul qura maamulka wilaayada islaamiga ee baay wuxuu ugu talagalay in si gaara dumarka ee deegaanadan ama deegaanka iidaale ay wax ku bartaan culumta shareecada iyo xirfadaha qeybahooda kala duwan ee, ka waran muhiimadda ay leedahay in ee, gabdhaha wax la baro iyo tirooyinkaada ku aadan dumarka maasha allah arrintan may baa ka eedantaa talada ana ku basadaaw oo ana ku darsadaaw gabro may ka bu- oo ka gubaabiyey arrintantan ay arrin horta may laaraayo si eedan wiingu arrin eedan qiimo badangu ini fursadun yo may laaraayo an laayacan fursadun ku faa'iidaysadaan diintan ilaahay baradaan waxyaalihii kale may laaraayo geeka adduunawiga oo kale ka saabsan lensiyaadiyo laka baroona ini may laaraayo ka dadaalaan arrangeedan weyn arranjarjarti ma ah nicmo ilaahay ha kordhiyu maylana juhdigun dadkii maylarayge kashka shugulle oo arrintan ha aasa aasay makadaal barnaamijkun hadiji ilaahay may anbarsadaana in ilaahay yoona maylaray miisaanjo aakhira allanka kaba gabroonna may faraana insha allah barnaamijkun fursada ah wallaha la korma inay lamada gacmood ka qabsadaan waana ka dadaalaan waana ku mira dhaliyaan jazaaka allahu khayr
kaas waxa uu ahaa suldaan ibraahim isaaq suldaanka guud ee beesha jilible oo maanta ka soo qaybgalay xafladda furitaanka macadka umul qura ee deegaanka iidaale waa hagaag dhinacii salaadiinta ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaan soo dhoweynayaa suldaan cabdilwaaxid macalin xasan suldaanka guud ee beesha luwaay maantana ka soo qaybgalay xafladda furitaanka macadka barashada culumta shareecada islaamka ee umul qura Ee, suldaan marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowo idaacadda islaamiga ee andalus waa ku dhowahay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay aan u mahadnaqaano mar lamaad idaacadda eedaan ka mahadnaqaanayaana barnaamijyadeeda ku shaqeeya hayta siyada walaah warka intabay hayto islaamka ingeysi hayto eedaan ka mahadsanta maasha allah ee suldaan waan kaaga mahad celinayna fursadda aad siisay idaacadda maanta maxay kaaga dhigan tahay xafladdan ee lagu furay macadka umul qura ee si gaara gabdhaha loogu talagalay in culumta shareecada iyo xirfadaha kala duwan lagu baro
wallaahi xafladdan horta xaflad eed orodeenka weyn waaye ilaahaya ka mahadsan Ee, mahadlinkooba korna ilaahay baa isku le ilaahayaan ka mahadnaqaan tan kale barnaamijkan inta ku dhiyahayo oo macadkan laka furahay macad eedlinka baahnayo marka inka horeyta ee, deegaanka wada lagu furahay iidaale maqaarkii degmada baydhawow ee, meel la rahay walbadan allaka taamay ee, waalaga culays badan madiisu geli iyo juhdi barnaamijkaas ilaahay suurtageli laakiin way suurtageliyey walaayada suurtageliyey muxaafadadana la shaqeeya hayta insha allahu saas oo kale eedahan dhawaayaan in intu sida oo kale liimbadi degmooyinka dhanna la geysiyo oo gobolka ka tirsan ee, la socona meel la rahay degmada fullay ku furan yahay hadda degmadan baydhowna ku furan yahay degmooyinka kalena sida oo kale in linku furo eedan rajeena laakiin abaabulsheena ka jarna insha allahu waan walsiinka weera doona ku qayb gala doontaan barnaamijkaas eedda haddiisan adin idaacadda andaluus suldaan waan kaaga mahad celinayna maanta ee kulle xafladdii ayaa socoto maxaa si gaar ah gabdhaha kula dardaarmaysaa ee macadkan loo furay gabdhahan waxaa la dardaarmayaa horta lanwalankasaani lanwalkasaaw ilaahay meera ijigma ah qur-aan shiibaka sheegi in yo walbaradaan fursaddan in isku beeldaraayn oo ilaahayn kama hadiyaan geekamay haysadaana fursad oo wilishu hangmarna balaantii ku horeytii soomaali roogdadi khaastaan wanu ku hadalno muslimiinta ahan halna iyo haleen geek fursaddan ku- haddii ku faa'iidaysadaan nasiib dari lata gebroo may kala dardaarmay mar koowaad mar lamaad mar saddexaad in fursaddan yoon beeldarayna oo walbaradaan intaasa kala dardaarmay aad buu u mahadsan yahay suldaan cabdulwaaxid macalin xasan suldaanka guud ee beesha luwaay uu kaasi ahaa oo maanta goobjoog ah xafladdan furitaanka macadka umul qura lilculuum asharciya wathaqaafa alislaamiya ee ka dhacaya deegaanka iidaale ee hoosega magaalada baydhabo ee wilaada islaamiga ah ee baay waxaa munaasabadan ay gabagaba ama furitaan u tahay macadka umul qura ee deegaankani kan waxaan soo dhaweynayaa suldaan maxamed macalin xuseen ee suldaane marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhowo idaacadda islaamiga andalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي بشير وردوها إن شاء الله Ee, suldaan maanta waxaad goobjoog u tahay xafladda lagu furay macadka umul qura ee deegaanka iidaale bal ka waran xafladdan aad ka soo qayb gashay waxay kaaga dhigan tahay Ee, runtii xafladan markamay baa hogolwinya inka dhiganta aan ciidanka farahasana meel arko hore xafladan u kay marka hormaseena la arko hore waan maad inka horeeytay oon aytay deegaankan arday la hirgeliyaw runtii haqiiqatan deegaankan har ugu jarni marxaladii oonay horumarka dibadgeedka hata maraha runtii haqiiqatan marka may buu ahamuka jarjarna alxamdulilah runtii ciidanka farahasana waa la qiyaasa korome dareenka ciidanka sare ka qiimayso ee culumta kala duwan ee lagu baranaya ka waran iyo juhdiga maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu gelinayo qeybaha bulshada akhi juhdigaas runtii xaqiiqatan marka may bowal onaytay marka may bowal sheega kurme eh juhdi onta ilaahi subxaana wa tacaala lay ardayda dadka garab galow iyo runtii xaqiiqatan inta ku muuqda haddii onta sidii onaytay walaaluhu han diyaarino oo arday marka insha allahu tacaala marka may buha ambaha runtii meel ero kore walbadana ilaahi subxana wa tacaala laka caabudi kor badan iyo ilaahi subxana wa tacaala nii suurta geliya la ero kore oo waagi horena aan jarno insha allah ee macadka waxyaabaha lagu baran waxaa ka mid ah culumta shareecada iyo xirfadaha kala duwan ee bal gabdhaha ee si gaar ah maxaa talooyin tusaale u jeedinaysaan si ay uga faa'iidaystaan waxbarashada macadkan Eh, runtii gibrow arday marka may baan sheeganahay ini onta horta awalan ilaahi subxana watacaala ku obsadan uma juhdi iyo dadaal badanna buujan sabarna muujan xaqiiqatan fursadan marka may bua meelere fursad maalin kasta marka may bua banaanka meelas alfursatu laa tatakarara dhere fursad mahanagnagaas farmay dhere inta afka jarto laka dhige haddii onta marka gibriyaal oonayta marka idaacdo aysa ku dhugusidi jarteeno marka may bua gobolo kale onta ilaha ka bandhikaw giga gibir hibal haata ka hana iyo faylahat haddii isan manaa ardayda ka shalaa jarta runta gigiga fursad marka gacantinga ka jarta xereedna may lere maalin kasta binaan majiifasa marka walaalaha muslimaadka ee hoo reer idaale oo ma ahadkan lanfuri may baleenaha arday fursad qaali ah waxaysatan dadaala ilaa isi marka may buaha guuliko diirasaan insha allahu tacaala andaalingasan lena marka insha allahu tacaala taas marka may buaha taasaan dardaarme aad buu mahadsan yahay suldaan maxamed macalin xuseen ayuu kaasi ahaa suldaanka guud ee beesha harin oo maanta ka soo qayb galay xafladda lagu furayo macadka umul qura deegaanka iidaale ee hoosega magaalada baydhabo gabagabada tabinteena ayaan isla soo gaarna markan waxaa ila jooga sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo maanta ee toos u furay macadka umul qura ee deegaanka idaale sheekhana marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowow idaacadda islaamiga andalus وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخونا وما تسنتي وأنا كده إن شاء الله تعالى bal ka waran ee, xafladan ee, wilaayada ay soo diyaarisay iyo inta badan dadaalka ee wilaayada ay gelinaysa xagga waxbarashada iyo furitaanka macadkan umul qura بسم الله آه، حفلة آه، sida boorka ka- ka muuqanayso waa xaflad lagu furaayo macahad cusub ee walaayada hadda ay ka hirgelinayso deegaankan آه، oo degmada baydhabo taabac u ah maqarkeedana ah deegaanka iidaale deegaanka iidaale runtii waa deegaan horumarka iyo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada cilmiga ah cilmiga sharciga ah caan ku ah oo culimo badan ay joogaan آه، dadkeeda aad ay u faa'iidaystaan marka qiimeyn la sameeyey ducadda een, walaayada si guud ahaaneed iyo shaqadoodii si gaar ah culimmada walaayada gudaheedii een, xalaqaadka cilmiga iyo daraasaadka macallimiinta een, waxbara macaahidda maraakista een, qiimeyn iyo dabagal la sameey ayaa waxaan ku ogaanay eh, degmada baydhabo inay tahay degmada ugu horeysa een, xagga dacwada walaayadu waxay ugu deeqday dhismaha macahadkan si abaalmarin ah abaalmarinaa loo siiyey si dhiirigelin ay ugu noqoto maantana ilaahi subxaana watacaala wuxuu noo fududeeyey in aan furno macahadkii ayada oo ardo ku dhowdhow saddex boqol oo arday laga soo diiwaangeliyey gudaha magaalada ay hadda ay si toos ah xarunta ay u yimaadeenoo eh, loogu furay insha allahu tacaala dad kaleo fara badanna way soo socdaan marka farxad weyna ba- bay noo tahay insha allahu tacaala macadkan ee, waxyaabaha lagu daraasiin doono maxaa diiradda lagu saari doonaa waxaa diiraddu lagu saari doonaa si guud ahaan culumta shareecada qaybaheeda kala duwan ugu horeeyo barashada qur-aanka kariimka ah qayb wuxuu leeyahay maxwal ummi ah ama farbar ah oo maxay ahayto dadka waaweyna ah Een, macahadku wuxuu u furan yahay gabdhaha iyo ragga intaba laba waqti bay kala leeyihiin Een, sidoo kaleeto wuxuu diiradda saari doonaa macahadka een, qaybo ka mid a een, farsamada ama xirafka iyo mihanta qaybo ka mid a ayuu diiradda saari doonaa lagu baran doonaa ama xooggiisa ugu badan waa culumta sharciga oo qur-aanka kariimka uga horeeyo een, haddii ay tahay xifdintiisa iyo tajwiidintiisa iyo haddii ay tahay een, eh, eh, tafsiirkiisa iyo culumta kale ee qur-aanka intaba waa lagu dhigi doonaa waa lagu baran doonaa cilmulxadiid xadiidka riwaayadiisa iyo daraayadiisa intaba waa lagu baran doonaa fiqhiga ayaa ka mid ah een, qaybaha kale een, maxay ahayd oo cilmiga aalada ah ama culumta wasaa'ila loo yaqaano ayaa ka mid ah waxyaabaha lagu daraasayn doono sidoo kaleeto caqiidada ayaa lagu baran doonaa marka waa machad shaamil ah oan ugu talagalnay si guud ahaan bulshada reer idaale inay ka wada faa'iidaystaan waana machad maftuux ahoo ma ahan ardo xariisanoo kullej ah ma ah baaraka allahu fiik maasha allah ee, xafladda maanta ee marti sharaf kala duwan oo mas-uuliyiin iyo culimo ayaa ka soo qayb gashay ugu dambeyn maxaad talooyin iyo tusaale u jeedinaysaa ee bulshada ku dhaqan deegaanka iidaale si gaar ah dadka loo furay macadkan umul qura
waxaan kula talinayaa dadka in ay ka faa'iidaystaan runtii dadaalka weyn oo meesha la geliyey dhismaha haddii ay tahay haddii ay tahay macallimiin in la keenay maamulyaal in la keenay een, runtii xaflad weyn baa loo qabtay marka oo dhiirigelin ah waxaan dadka marka kula dardaarmayaa oon u dardaarmayaa in ay ka faa'iidaystaan macahadkan qiimaha badan leh oo fadhigooda ugu yimid oo xarun kusoo cusub oo hadda kusoo biirtay waxbarashadoodii deegaanka ah inay ka faa'iidaystaan macallimiin xirfadaysan ayaa loo keenay maamulyo fiican baa loo keenay marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka ku tartarsiinayaa inay ka wada faa'iidaystaan insha allahu tacaala waxaan ku dadaali doonaa waqtiyada oo dhan inuu furnaado si arday kasta waqtiga uu jaanis heli karo uu uga faa'iidaysto insha allahu tacaala aad buu mahadsan yahay sheekh xamse abujacfar ayuu kaasi ahaa waaliga wilaayada islaamiga ah ee baay oo maanta ku dhawaaqa furitaanka macadka barashada culumta shareecada islaamka umul qura ee deegaanka iidaale ee macadkan umul qura waxa uu ka mid noqonayaa macaahidda ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ee hoostaga maktabka dacwada dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale degmada bulufla lagu qabtay xaflad lagu furayay muasasada loogu magacdaray annajaax taas oo wax ku baranayaan dumarka muslimaadka ee ku dhaqan degmada bulufulay guud ahaanna tabintii aan ku eegana furitaanka xafladda macadka umul qura ee deegaanka iidaala waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ترنو إليه تغتني حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu